oo aan tegaynaa gaalkacyo iyo dhankaas galmudug hadduu ilaah yidhaahdo insha allah hadduu ilaah yidhaahdo gaalkacyo markaan tagno hadee labada qaybood waxaan rajaynaynaa uu madaxweynaha hore uga shaqeeyey oo la isu furay inaan sii adkayno dib u heshisiinta oo dadka waalaha ah aan isku keenno markaan imid puntland waxaan imid waxaan imid waxaan u imid xogdoon iswaraysi xoojinta nabadda waxaa ii soo baxay marka dhowrkii cisho aan joogay dhowr arrimood